alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa walaakina allaha ramaa waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasana ina allaha samiicun caliim ninkii gaaluwaasiya inaan wabadaraa weeye waraamadiiyo hootada inaan kaga wabsiin weeye sidii weer wadaal helay inaan wiifka dhiga weeye waraabaha dugaagihii inuu wabaxsadaa weeye goortuu wariijiyo inuu waada gura weeye wayaagii ka soo haray inuu haad waywaya weeye maantay oy taariikhdu tahay labada bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo waxaan ka warbixinaynaa weerar mujaahidiintu ay ku ekeeyeen jasiiradda loo yaqaano gudhaa oo ka tirsan jubbada hoose jasiiradda gudhaa ayaa ah goob istaraatiiji ah oo ku taalla xeebta badweynta hindiya waxay qiyaastii boqol iyo soddon kilomitir koonfur galbeed kaga beegan tahay magaalada kismaayo waxayna hoos tagtaa degmada badhaadhe mujaahidiintu saaka aroortii hore ayay weerar kula jarmaadeen halkaas ciidan ku sugnaa oo murtadiina oo tiradooda lagu qiyaasay hal urur iyo horin ilaahay fadligii dagaal kabacdi mujaahidiintu waxa ay la wareegeen saddex saldhig oo ay ku lahaayeen duleedka iyo gudaha jasiiradda gudhaa murtadiintu halkaana mujaahidiintu waxa ay ku gaarsiiyeen khasaare lixaad leh dhimashada murtadiinta inta hadda aan xaqiijinnay waa boqol toban iyo saddex askari dhaawaca waa afartan iyo toddobo maxaabiista aan gacanta ku hayno waa shan iyo toban in ka badan waxaa ku jira dadka dhintay saraakiil ciidan intaan magacyadoona hellay waa ilaa shan sargaal inta dhimashadooda aan xaqiijisinay khasaaruhu intaa waa kasii badan karaa maxaa yeelay dhaawacyo fara badan ayaa weli jira oo hawdka iyo meelaha xeebaha iyo meel walbaba daadsan oo meel walba laga soo sheegayo hubka lama tira koobi karo hubgacmeedka beekaamyadii aakayaashii r b g-ga aad bay u tira badan yihiin waxaa kaloo jira laba qori oo hubka diyaaradaha ah oo xerada ku rakibnaa oy mujaahidiintu la wareegeen dhammaan nimankaas wixii agab meesha u yaalay waa ka carareen wax ay gacanta ay ku qaateen waa yaraayeen guuldarradaas weyn ayaa allah subxaana wa tacaala dhabarka u saaray ninkii gaala caabuda rabbina gooye xariggiisa baryo wuxuu gabraartaba hadduu malagu soo gaaro jahannamo inuu geli kitaab garanayaa sheegay sababta keentay weerarkan lixaad kale inay mujaahidiintu ku ekeeyaan xeradaas murtadiinta lagu magacaabo jubbaland ay ku lahaayeen jasiiradda gudhaa waa dhowr sababood midda koowaad waxaa weeye in ay saliibiyiinta maraykanka iyo kenyaatiga u yihiin gacmo indho askar iyo eeye ay ku ugaartaan sidoo kalena ay caadaysteen dilka umulaha ilmaha yaryar iyo odayaasha labo waxa ay ahayd u aargudid loo aargudayo dadkii muslimiinta ahaa ee ay ku laayeen jubbada hoose sida dhacdadii jamaame oo ay ku dileen labiyo toban qof oo birmageyde ahaa kuwaasoo u badnaa dumar iyo carruur waxay kaloo aargudu ahayd dilka marka ay u geysteen dad badan oo rayada oo shacaba oon waxba qabinin oo birmageydaa ay kuna dileen deegaanka laya wayaanta oo hoostaga degmada kismaayo kuwaasoo ugu magac dheeraa nabadoonkii beesha gaaljecel ee jubbada hoose raximahullahu raxmatan waasican sidoo kale waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankan keenay barakicinta dadka iyo cabsigelinta maatada ay ka geysteen qaybo ka mida gobolka jubbada hoose waxaa ka mid ah asbaabaha duulaankan keenay xadgudubyada ay u geysteen muqadasaadka muslimiinta sida masaajidda dugsiyada qur-aanka iyo madaarista lagu barta culumta shareecada islaamka kuwaasoo ay kula kaceen burburin sida in ay dayuurada ku duqeeyeen madaafiic ku garaaceen qaar gacmahooda ay ku burburiyeen taasoo tusaale cad u ah cadaawadda gaamurtay ee ay u qabaan diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah asbaabaha duulaanka keenay waxaa ka mid ah baabi'inta ay ku hayaan beeraha iyo dhirta dhaxalgalka ah ee ku taalla jiinka webiga taasoo ay bilaabeen baryahan dambe in ay baraamiil waaweyn oo qaraxyo ah oo dayuurada tuurahayaan ay ku garaacaan taasoo ka dhigtay beerihii meel gabaahiriga baabi'isana dhir badan oo ummadda muslimiinta ee soomaaliya dhaxalgal u ahaa sida geedka cambaha ah oo gobolka jubbada hoose uu caan ku ahaa meelo badanna loo dhoofin jiray waxay kaloo baabi'iyeen geedka liya qumbaha mooska iyo dhammaan beerihii jiinka ku yaalay ayagoo baraamiil qaraxa ku tuurayo aan la garanayn ujeeddo ay ka leeyihiin halkaasoo ay noqotay beerihii cagaaraa inay isku rogeen meel dambas iyo dab ah oo gabaahiriga intaas horta waa asbaabaha keentay duulaanka inaan qaadno fariinta halkaan aan uga dirayna waxay tahay ciidamada huwanta ah isu soo bahaystay oo isu soo bahaystay laynta maatada burburinta muqadasaadka muslimiinta waxaan leenahay allah idankii waa idinla xisaabtami doonaa waana idinka aargoosan doonaa sida maantaba dhacday insha allahu tacaala halkan waxaan rabaa inaan fariin uga diro nimanka murtadiinta ah ee niyuu boolistii horeo burburtay haraaga ka haray ah oo jigjigo iyo dhulka u dhow laga soo daabulayo oo lagu soo daadguraynayo gobolka jubbada hoose nimankaasoo caan ku ahaa dadka shacbiga ah soomaali galbeed inay dhibaateeyaan haddana loo soo daadgureeyey inay dadka jubbada hoose ku sugan oo shacabka ay dhibaato u geystaan waxaan leenahay horta allah subxaana wa tacaala u toobad keena tooba baan idinkugu yeeraynaa waa marka koowaad haddaad toobad keentaan waxaad naga helaysaan arrimaha soo socda kow ammaan inaad dareentaan oo ammaan aad heshaan laba soo dhoweyn saddex in la idiin lacageeyo wixii qalab ciidan ah oo aad la timaadaan in la idiin fududeeyo waddooyinka aad ugu noqon lahayd ee deegaanadiinnii iyo guryihiinnii haddii aad diiddaan oo aad doorataan inaad kusii baaqi ahaataan gaalnimada waxaad naga sugtaan waa dil dagaal aakhirana cadaabka allah ayaa idin sugaya halkan waxaan rabaa inaan uga jeediyo fariin shacabka muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah waxaan idin leenahay cadowga allah subxaana wa tacaala waa uu jabay waxaana uu ku jiraa rafashadii ugu dambaysay bifadlillaahi awood maanta cadowgu uma leh dhul uu ku qabsado cudud ciidanoo maanta uu dhul ku qabsado cadowgu ma haysto maalmahan waxa ay ku soo ururtay arrintoodana waa inay duqaymo aan hadaf lahayn cirka ka soo tuurtuuraan waxayna taariikhdu warisay tajrubadu u marakacday diyaarad duqayn ay fulisay inaan dhul ugu qabsan ayaguna maanta taas ayay miciinsadeen waxaan u caddaynaynaa dadka shacabka muslimiinta ah oo wilaayaadka ku dhaqan uguna qalbiqawoojinaynaa dadkaas oo walaalahayaga muslimiinta ah rag iyo dumar ciroole iyo carruurba in ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin uu yahay derbi ku gadaaman oo aysan dhacaynin insha allah in cadowga uu ka soo gudbo derbi adag iyo difaacna u yihiin dadka muslimiinta ah dalkooda dadnimadooda duunyadooda waxaan leenahay seexda cabsila'aan seexda walwalla'aan waxaa idinku dayran walaalihiinna oo naftooda iyo dhiiggooda u bixinaya sidii shareecada islaamka ku dhaqankeeda u sii jiri lahayd gabdhaheenna xijaaban u sidan lahaayeen xijaabka ayagoo allah subxaana wa tacaala ugu dhowaanaya shacaa'irta islaamkana muujinaya masaajiddu insha allahu tacaala say usii camirnaan lahaayeen nabadgelyada iyo amniga ka jira walaayaadka siduu usii istimraari lahaa nabadgelyo lagu naaloodana usii ahaan lahaa waxaana caddaynaysa ciidanka mujaahidiintu inay yihiin derbi adag oo cadowga dushiisa ku burburay waxaa taa tusaale u ah sanadkii ugu dambeeyey allah subxaana wa tacaala guulihii ballaarnaa oo ilaahay subxana wa tacala mujaahidiinta siiyey iyo sida cadowga uu u duuleeyey waxaana u jeedaa dagaaladii ka dhacay gobollada dhexe intaa markaan uga baxno dhacdaya tawjiiha waxaan rabnaa insha allahu tacaala si kooban inaan usoo dulmarro dhacdooyin koob kooban oo maalmihii ugu dambeeyey mujaahidiintu cadowga ku naafeeyeen bishii rajab mujaahidiintu waddada xeebta wargaadhi iyo cadala waxay miino ku burburiyeen gaari cabdibila ah laba ayaa ku dhimatay labana waa ku dhaawacantay waxaan rabaa halkan inaan uga sheego dadka muslimiinta ee ku dhaqan inta u dhaxaysa cadale iyo ceeldheer labadaa degmo midna shabeellada dhexa tahay midna galgaduud ay tahay waddada isku xidha cadale iyo ceeldheer waa go-an tahay waa waddadii ugu dambaysay oo xeebta ahayd oo biyaha afkooda maraysay oo cadowga u furayd oo keligeed ahayd mujaahidu waana gooyeen bifadlillahi tacaala saacadda aan la hadlahayana cadow isku gudbi kara oo cadale inta ka safra ceeldheera tegi kara ma jiro ceeldheer tegi karaa ma jiro waddadaasna dhammaanteed waa la miineeyey waana go-an tahay dadka reer shabeellada dhexe ee ribaalka cadale iyo nawaaxigeeda ku dhaqan oo idhegaysan doona ama aagga ceeldheer ku dhaqan oo doonaya inay waddadaa ku safraan waddadaas waa xiran tahay laguma safri karo miinaa ku jirta qofkii asagu isku mara asagaa naftiisa ku qamaaray ha laga dheeraado waddadaas taas waxaa weeyaan waa fariin cad oo ku socota dadka isaga safra waddada cadale iyo ceeldheer u dhexaysa dhacdooyin koobkoban haddaan kusii jirno dagaal ayaa jiray ka dhacay aagga warsheekh sida lala wada socdo dhowr xoro ay meeshaa ku lahayeen ayay mujaahidiintu ku xasmiyeen sagaaliy labaatanka haddar bishiina dhaaftay oo rajab halkaasna waxaa weeyaan waxaa lagu soo qabtay gaadiid hub uu ku rakiban yahay cuscusub oo cabdibilayaala dhacdada kale waxay ahayd mid shabeellada hoose ka dhacday oo dhacday lix iyo labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo toddoba oo bishii naga tagtay bakhtiga lagu gaarsiiyey waa saddex iyo toban ciidankaas halkaa lagu helay oo lagu eriyoodayna wuxuu aha ciidanka gorgor la yidhaahdo dhacdada afraad aan ka hadlaydno waa dhacdooyin ku dhacday bangaraaf bangaraaf waxay soo qaaday ilaa afar weerar ilaahay fadliga afartii weerarna waa ku guuldaraysteen waxaase ugu jab badnaa oo jab qaraar dhabarka loo saaray buur eyle weerarka ay kusoo qaadeen oo ka tirsan bay gaar ahaan degmada buurxakaba ka tirsan halkaana waxaa looga dilay ilaa toddoba nin oo baangaraaf ka tirsan ayaa halkaa lagu dilay oo ku dhimatay weerar habeen dheelmadu ay kusoo qaadeen sidoo kale weerar dhuumasho ah ay kusoo qaadeen aagga hargeysiyare iyo nawaaxiga u dhow laabadkooda ayagana meena lagu qarxiyey waxaana lagu dilay nin lagu magacaabo farey oo ah sargaalkii haystay sbeshal darab asaga ilaahay fadligii miino ayaa ku qarxay sidii horeyba warbaahintaad uga dhegaysateen guud ahaan marka weeraradii habeendheelmadka ay soo qaadeenna sidaasaa loo fashiliyey khasaare lixaadlan dhabarka loogu saaray haddana waa loo diyaarsay insha allahu tacala intaasi in ka badan ayaa dhabarka loo saari doonaa hadday isku soo dayaan mar dambe inay deegaanada muslimiintu ay ku sugan ay soo weeraraan ugu dambayn halkaa waxaa rabaa inaan baaq uga jeediyo ama fariin uga diro mujaahidiinta ilaahay dartiisa u jilib xiran waxaan leenahay jasaakum allahu khayra wa axsana allaahu ilaykum walaalayaal waxaan idiin dardaarmaynaa inaad sabartaan cadowga la sabartantaan cadowguna waa liitaa ee inaad israacisaan idinkoo raacaya qorshayaasha u degan ciidanka ee la idinkaga fadhiyo inaad fulisaan labo ogaada waxaad dayr u tihiin dadka muslimiinta ah diintooda dadnimadooda duunyadooda dhammaan idinka ayaa waxaad u tihiin dayr adag oo ku dayran sidaa daraaddeed waa inaad har iyo hameynba u taagnaantaan sidaad cadowga u naafayn lahaydeen can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala mara rajulu min asxaabi rasuuli lahi sal ly slm bishicbi fiihi cuyeyna bishicbi fiihi cuyeynatu min maain cadbah faacjabathu faqaala low ictasaltu annaas faaqamtu fi hada ashicbi walan afcala xata ista'dana rasuul allahi sal lay wsalam fadakara dalika lirasuuli lahi sal lay wsalam faqaala laa tafcal faina muqaama axadikum fi sabiili illahi afdalu min salaatihi fii beytihi sabciina caama alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wayudkhilakum aljanna uqsuu fii sabiili illaah man qaatala fii sabiili illahi fuwaaqa naaqa wajabat lahu aljanna wabillahi towfiiq